koreyntii munaasabadda weli baan ku hadalayaa afayeenka golaha malaagida ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya malaag berow yacquub iyo saas oo kale xildhibaanada baarlamanka ee koonfur galbeed soomaaliya
salaantiisi runtii aad iyo aad ka faraxsanna xafadiga todobaad ee golaha baarlamaanka furitaankiis oo maanta laatay iyo shanta ninka beegan in maanta kuruqiibkala runtii eedeed iyo eed waliintaa lagu koro oodayaalka dhaqanka eedeyka faraxsiin waay mahadi kudeerta sidaa walaalkeena ama wasiirkeena warfaaqisay sheegay odayaalka dhaqan mayaro korne waxyaalaha amiilaanku mooda muuqdo haddii xildhibaan naqda lahay haddii wasiir naqda lahay haddii madaxweyne naqda lahay walwalba amiilaanku muuqdo dadkii lafdhabarka mahayow eeda maasimi maadaama uusan sheegayn inuu haatatan dhaqmo badan hadii laka sheegay shabdaan dare maka dheeraan eedeeda maasimi mudaniyaale imarwoyin mayrogana waxyaalo badan oo naka faadan kono hadduu nayna dhaqanka mayna dardaarmaane xildhibaanada sharafta leh xildhibaano mayatiina dadkii masiirkaana mudaan likayaamin inay laybaahiin marwadowsan teeganaado markuu ku horeysay sharafsatidiisa inuu isilaaliyo markii hibda golaha usukutirsiiyo sharafsatiisa inuu isilaaliyo markii hibda odaygiisa xooy inuu sharafsatiisa ilaaliyo markii hibda waxaa waaye beelowsu ku qoy sharafsatiisa inuu isilaaliyo markii hibdona inuu isilaaliyo dalyowga koonfurka beerta ujeeda taqriiri kabiir oo uusa mas-uulku ku leeyahay arrintisligeedodi inuu sii ilaaliyo sharafatiio intaas sharafe markaa la ilaaliyo mudane xildhibaan waababa maynaqdaas eelan sharfan oo karaamo leh laakiin haddii aad markan koreyso ah ada inay taastaabeen markan koreyso xaasir qabla alxaasir intii ada inay tisaabeen ka hor inay aday tisaabeen markan koreyso haddii laday markan kureeso adaysiisaagan maykoayay wanaag badan oo maylaas quratabamaw oo sharafatiida intaan umadaada matalaasa yaa kooyaas maysin lanaa hooreysin wadeen murti badanha wadeen haddiisu gudoomiyaha degmada gudoomiyaha baarlamaanka isana doorateen haddii wasiirada isan la-aan saxiideen haddii madaxweyne isan doorateen haddii isan wasiiro kale haddii inay ansahidaan fadhidaan dhammaantii oo maynaa kasheenase ee kalaamo iyo badnamo buuxda iyo sheeganas xildhibaano odayaalkii dhaqanka runtii maysinga qabaana kalsooniya dambalaaga taasna may daliilnaha isku sheegnahayna karofankan isugnaanahayne lanwalduba mayla quhulay boqolaal kun oo qof yala kudhasaaray xildhibaan kastaba saasa kaalaga doon kaalagaasaan inay kalsoonisinka qaban maysinku fadaanaya insha allahu tacaala shalay yala khudbadaanay ogno maantana meel ila rognaan ogno sida xataa kudhawayahayn kooxda janaawkay mooshin sheegow la-aanta oo dhan weelwadaan meelsinka amaanaha inaysan weelinku wadaan waktiga gabaabsigu waktiga gabaasiyo markiya muslim lana waktigii haddana xildhibaanadii diblaah la laaya hadadhow lankastoba mayna qoday inuusa qiime badan weelaba la qiimeyo yaa yaa yaada yaadinku baahani hoolisalaisinku baahani eedan adagto hoolisana qabateen dhammaantiyo kalfadhiga todobaad hadada maray lixdikan fadhigiisana shaqaysan siinka amaanan shuruucdiisana suubadaan waxyaalahiisan dalkanan qabateen siinka amaanan waxyaalihii yaryaro jaray oonan islahayn adeelan ama ku dhamanta ama barihiina shacabkaga oo isan wakiilada ku hayn koonfur galbeed waa amaanka faydhaya una isahnayn cafallah waa amaan salafa mayna faday inaysan warwalba inaysan shaqaayo sidabukum shaqay madaxweynaha isala shaqaysaan xukuumadda la dhisay hadda diyaarkeena si boqolkiiba boqol aysan kaa saxiidaan ಮಳೆ ಒಳಗಡೆ ಶಬರಿಯ ಒಂಬತ್ತ ಲಂಕ ಮರಕುಡಿಸಿ ಶಬರಿಸಿಸು ಗುರುದು ವಾ ಮಾನ ಲಾಕಿ ಹತ್ತಿಸಿ ಶಬರಿಸಿಸು ಗೆಲುವನು ಮೈಲಿಯ ಲಂಕಂ ಶಾತ್ ಹೊರತೇವೆ ಮರಕೊಬ್ಬರು Allah sisiye dia kama sisiye wala kama sana qawtan sin kama وحيا فضنوا سنسي قبل بينا أحقابا سيدة فضاي استعمالنا ما يواتي كتر معنا كما في سورة دلا تلاوقات كوكوفة إني سورة كوكوفة كانت تسامحا ونو ما يواتي وكينكو أنا دريوك وكوفر كبرت دقن قبائل تقوم يهد كبشرنا laba goboodayana mayba qabaa'iladaasi is-horjoogaankaya muraayadnay muraayadaasi sheeymaya qadaayinay qabiil kumugul munafitaha intasaxan waa baahanyi gaalnimaya reey makiya mijaasaku dhaqantiya waa dhagaasa odayaalka naftiyo waxyaalihii yaryaroka jaro isku saxaan isin maysin furaan isin isa saxraan madaxweynehan u sugi sidaysan kuga qabtan dowlad badanaa jira xukuumaddiisa kadaanay ama kulo saddex gobolka soo fadhiy maybatin ka codsadaan una ooka odayaalka ka hadlaan inay boqolkiiba boqol isan ansaxiyaan intu kora raadanaya oo qaado lamada qamaaqada tigrin madaxda ku qabsanaayen yaa yaa nanis gobol marya guda wada weyno walkalaada koo fadaan male sidii malaa muxtaarada koo faday marka bashinku fadaan sidii buntland asinku fadaan boqolkiiba boqolinaysa kaan saxiidaan iskikiid waa masar lankii maanta waa laqabi bari isuna waaluqwaai maanta lanki waaluqwaai bari waa naqale may maanta waa lawaai dalaadadiya inay aqabadeynka naqan xildhibaanada cosbaan odayaalka dhaqanka runtii walbadaan dulqaada lahayn dulqaada lay waxyaalahan waan dulqaada lahayn mayban lagu yaabay inay golayaasha kalanin dulqaadan maye may weele odayga leeli badanaha male tababar badanaha male bulshada markii la kura oo waxyaala badan lagu fiiriya marka sidaasi daraadadiya yaa dulqaadsoo gabadi halahaweenkiisa maaragdana xabayar mayahay malay bado dhan isu kurnoonaya hal malay walaayse maaragtaan ingilis isticmaalo bay baahanyi wadankan horumaraan baahanyi wadankan walqabashaan baahanyi wadankan cadoshay badayi xilli maama may fadaan inay hadna fasiiraan labalaba is xisaabyaan bay baahanyi xilli maama madaxweynaha sharafta leh oo amir cusub oo maanta siduu isaata hooluu isukawada unatia maana badankuuna aad iyo aad antariyaasan bani aadamka maqon bani aadamu shantafa wansama bani aadam waxay ku dhamanaade waxyaalaha ku dhaman inay hamiin leela lahanduso in si tartiibaalayka sheego oo xikmadaysan maxaayna meelaha faqaalaha inaan iskafishaano si tartiibana laysu sheego walaybaahanu bani aadamka tadan ku dhan nabilaahi maxamed khayru khalqilaahi ah yaa tadan baahanaay mushaawirasuu biyaada usuula muhiim in kubarmaana jeeda dariiqaas oo mushaawir badan suubii doono xildhibaanada haddii singatingol badanaasiyaa maanta ununubrona taariikh unubrona taariikhandhibarmaaga jarman xaaladahana kobadaasa hadiinu garbood iskabsano runtii waa waa inu walbadan oo halaween garbood iskabsaneen ugaadka baalaitirinaa wasiirka waxyaala badan oona ku xigeen marti sharafta nala joogta xildhibaanada federaalka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo xildhibaanada koonfurgalbe mudan yaali marwey sidaa la socotaan baarlamaanka waqtigii uu soo maray guddoonka baarlamaanka isbeddelkii uu sameeyey ilaa waqti haadirkan shaqada ay soo wadeen maanta ay halkan ay marayso madaxweyne la doortay ee runtii culays hore uu saarnaa dulqaadkii ay sameeyeen maantana meesha la taaganya mudane ali marwey odayaasha dhaqanka hoogaa waan moodaa inay tuunadeeda afsaysanayaan baa dhammaan doorkooda ka dhamaaday hadda aansiin weysin aadin baa aadin hogaa waxaad u malaysa inugaa dhulkan lagu dhufanayo malabyaa idinka maanta milkigiina idinka nafsigiina afartan sideed sanaa joogtaan maxaa diidaya in idin bedelo malaa kale la keena meesha markee wax badan baa laydinka tabanaya malaaba badan ay dulmi sameeyeen qaar badanay wax ku istaageen marka haddii idinkan idin bedelo nafsigiina waa diidaysaa laakiin anaga inna bedelo waa iska ogolnahay maantayn anaga kawaasan leynaa markaa la kabsamo waayo muddo madaxweyne marka halkaa soo istaagaysay baarlamaanka koonfur galbeed wax badan baa u sheegtay hadday kaafiirkaa ahayd iyo hadday runkaa ahayd laba shay waa kaa sugayna odayaasha nibdadooda la afaystee galkooda inay ku ceshan doonaan inay la soo bixi doonaan garan maayo waxaana dhahday waxaa idin siin doonaa halkaa markaa istaagnayd haddaana qabsanayn way duuban tahay waxaan ku celinayaa in education sida xukuumadda soo dooran doono iyo baarlamaankan waqtigiisa ay isla dhammaadaan odayaasha waa filaysaa arrintaas aad bay u filaysaa marka malaqayaa idinkan waxaan leenahay inaan hoogaa dowladda galka ku celisaan business kuga celisaan waxaa kaloo madaxweyne ballanqaadkaada ahaa in xildhibaan walba arrinkiisa sugaayo sida baarlamaanka guurkiisu yahay anaa laftiisa ku hadlaayo iyaga hoostay ka dhahayaan laakiin anugu hoostaadan ka sheegaya way wada rabaan gebigood in laba laba askari amnigooda la sugo musheefa loo siiyo xildhibaan walbana la siiyo kaambeynkaanay ku jirtay madaxweyne waa kaa sugaynaa waana ku salaamaynaa anoo ku hadlaayo xildhibaanada magacooda codkoodana ku hadlaayo wax ka dhex guuraya fisteshinka labada askari oo odayaashan iyagana mididooda afaysanayo hoogayahan laga gaabaya leenahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waayahay dhugunsiyaal dhinaga kale madiinada maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdilasiis xasan maxamed labta gareen iyo furi kala fadhiga toddobaad welibana usoo kocodsi xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya iniyo ansixiyeen wasiirad cusub oo dhowaa usamag dhowi taasi oo la filaya ini baarlamaanka la horjeeya arbaadaha dareerta
baa saxaafadda markisharafka unson iyo amson siyaasiyiinta la taliyaalka madaxweynaha fanaaniintii sharafka lahaa ee inta aada looga guubaabiyey inkasta oo ka soo qayb gashay munaasabadan odayaasha dhaqanka iyo cid walbaba waxaan ku salaamaya salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan rabaa inaan halkan tacsiye uga diro xildhibaankii federaalka ahaana gudoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka boqore maakin boqore ilaahay ha u naxariisto unaxariistii jannana allah ka walaaliyo gacan ka xaq baran baa dishay isagoo waajibaadkiisa shaqadugana waxaan kaloo rabaa halkaan inaan tacsiya uga diro intii inta aan joognay waan xafladda ku jirnay yaa waxaa laii soo sheegay shacabka reer koonfur galbeed ah in lagu laayay jidka magaalada afgooye xaawo cabdi isbitaalkeeda meeleedaaho ay shabaab ku laayeen dad shaqaynayay oo dadkii jidka nadiifinayay ahaa haweenna u badan yaa laii soo sheegay shabaabna ay laayeen sida hadda la sheegayo ilaayo sideed oo gaaraysa dhimashada ayadana waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu naxariistii janna ka waraabiyo dadkii iyo eheladii iyo qaraabadii ay ka dhinteen nasanaya imaanka siiyo ayagoo shaqo dowladeed wabo oo jidka nadiifinayo ayaa loogu yimid oo lagu dilo ayagana waa ka tacsiyenaynaa annagana samaynaynaa allah naga siiyo waxyaabaha aan hadda rabna hadduu ilaahay yidhaahdo inaan ka gudubno oo mas-uuliyadda annada ka gudubno ay kamid tahay insha allah guddoonka iyo xildhibaanada sharafta leh mudnagaalada marwooyin marka hore waxaan mahad alle subxaanahu watacaala noosoo noo suurtageliyey inaan maanta oo isniin ah shan iyo labaatanka febraayo laba kun iyo sagaal iyo tobanka isugu nimaano kulanka furitaanka kala fadhiga toddobaad baarlamaanka koowaad iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed mar labaa waxaa farxad ii ah isla markaana aan u mahadnaqayaa guddoomiyaha xildhibaanada golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed fursadan qaaliga ah ay siisay si aan u furo kalfadhigan anigoo ku kalsoon inaan xildhibaanadu guul ka gaari doonaan ajendayaasha kalfadhiga la horjeedi doono mudanayaalay marwooyin si aan uga midha dhalayno howlaha baaxadda leh ee ay naga suwaayaan shacabka waa inaanu wada shaqaynaa si wadajir ahna aanu u gacmaha isu qabsanaa waa inaan waxbarad dhab ah la imaano si aan guulo la taaban karo soo hoyno himilooyinka iyo rajooyinka shacabka naga sugaayaan si dadku iyo deegaankuba ugu baahan yihiin dhibaatooyinka ragaadiyey oo ay uga horeeyaan fabaadaha amni darrada musuq maasuqa shaqo la-aanta cadaalad darrada saboolnimada dhibaatooyinkaas oo dhan waxaa looga bixi karaa annagoo la imaano karabti dheeraad ah daacadnimo firfircooni wada shaqayn daahfurnaan iyo isla xisaabtan dhab ah oo dhexmarto hay-adaha kala duwan ee dowladda laga soo bilaabo tan iyo markii la dhisay dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ee ka kooban gobollada baayi bakoor iyo shabeellada hoose waxaa jiray horumar la gaaray hase yeeshee maanta hamiga iyo ximilada shacabku way ka duwan tahay midii hore sidaa darteed waxaan filayaa in waxqabadka iyo horumarka nagala sugaayo inaan gaarno uu ka weyn yahay kuwii hore sidaa daraaddeed waa inaan dalkeenna waxqabad waa inaan dalkeenna waxqabadkeenna ka sii badinaa kuwii hore si aan guul uga gaarno himilooyinka shacabka nooga fadhiyaan dhammaan howlahaas baaxadda weyn ee na hor yaallo waa kuwo naga wada dhaxeeyo oo aan golaha aan golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed la-aantiis horumar laga gaari karin mudanayaalii marwooyin waxaan kalsooni ku qabaa in golaha wakiilada ay waajibaadkooda si hufan u gudan doonaan isla markaana ay ka midha dhalin doonaan arrimaha kalfadhiga hor yaallo waxaan shaki ku jirin inay ka soo bixi doonaan go-aamo lagu dardargelin doono taabagelinta barnaamijyada horumarinta dalka iyo xaqiijinta himilooyinka bulshada hiigsanayso mustaqbalka dhow iyo kanka mudanayaalgi marweyn xukuumaddu waxay howlgal doontaa qorshe howleed ee sanadlaah mudanayaalgi marweyn xukuumaddu waxay ku howlgeli doontaa qorshe howleed sanadlaah kaasoo ay ku qeexan yihiin dhammaan himilooyinka laga hiigsanayo in la gaaro waxaana sanad walbo dhammaadkiisa lagu samayn doonaa dib-go-eegis si loo qiimeeyo waxyaabihii qabsoomay wixii aan qabsoomin iyo sababaha ay u qabsoomi waayeen mudanayaal marweyn dowladdu waxay xooga saari doontaa wax ka qabashada arrimaha bulshada sida waxbarashada caafimaadka arrimaha haweenka iyo qoyska isboortiga shaqada iyo shaqaalaha sidoo kale waxaan tixgelin gaar ah siin doonaa horumarinta waxbarashada gabdhaha iyo baahinta iyo baahinta adeegyada caafimaadka asaasiga mudanayaalay marwoodin anigoo ku hadlayo magacayga iyo kan xildhibaanada golaha wakiilada dowladgoboleedka koonfur galbeed ee xilkaan iisoo doortay waxaan shacabka reer koonfur galbeed u sheegayaa in ammaanadii aada noo dhiibateen aan sideedii idinku ilaalin doono si aan u gudanno ammaanadaas ay bulshada noo dhiibatay waa inaan dhammaanteen ku dadaalnaa in aan hal daqiiqo oo waqtigeenna inaga qasaarin isla markaana wax walba aan ka horumarino danta guud iyo dhismaha dowladnimada u adeegidda bulshada kana jawaabto baahida iyo dhibaatooyinka maanta ka jirta dalka ugu dambayntii waxaan ugu dambayntii waxaan ku dhawaaqayaa in kalfadhigii toddobaad ee golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya uu si rasmi ah u furan yahay waxaan ugu mahadcelinayaa weliisii iyo sidii sharafta lahayd aada u soo xaadirteen golaha marti sharafka iyo xildhibaanada sharafta leh waa loo furan yahay kalfadhigii toddobaad baarlamaankii koowaad waxaa nagala sugaayay waa shaqo waajibaad adagaa loo yaalo oo ay naga sugayaan shacabkiina soo doorta ee koonfur galbeed waxaa tihi wakiiladii shacabka koonfur galbeed reer koonfur galbeed meel walba ay joogaan kuwii halkaan ka tacsiyeeyey iyo kuwa baadiyaha jooga kulligood waxay qabaan daruufo adag oo mid walbaba midka kale ka daran tahay oo ay koob ka tahay amniga dhaqaalaha horumarka bulshada intaba waxa ay ka sugayaan oo mas-uulka ka ah oo ka turjumayana arinka waaye sidii ay sheegeen fanaaniintii inta jooga isbactationkii iyo wixii zaahidka ahaa lagu tilmaamay oo laga rabay adaa lagaa qaba adaa lagaa qabaa la dhahayay ilaahay idankiisa si daacadnimo iyo saa ii doorateen aniga oo ku shaqaynayo intii lagu yidhi waa laga rabaa waajibaadka iga saarnaa waxaan jeclahay inaan fuliyo oo sida laiga